wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowladda jubbaland ayaa dooniyo yaryara oo nooca kalluumeysiga ah kuwaasoo leh dhammaan agabkoodii jilaabashada ku wareejiyay iskaashatooyinka kalluumeysiga jubbaland doonyahan oo tiradoodu tahay sideed ayaa si gaar ah loogu qeybiyey sideed iskaashato waxaana munaasabada wareejinta goobjoogka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda xubno ka socday hay-adda cuntada adduunka ee w f b iyo mas-uuliyiin kale qaar ka mid a iskaashatooyinkii ka faa'iideystay qalabkan ayaa munaasabada ka hadlay
anoo ku hadlaya magaca iskaashatooyinka kalluumeysiga jubbaland waxaa sharaf weyn noo ah maanta in sideed doonyood iyo motooradooda iyo qalabkooda ay nagu wareejiyaan w f b aad baan uga mahad celinaynaa marka sideedda doonyood waxaa weeye motoorkii doontii shabagii tallaagadii golbakiskii iyo g b skii iyo jaakadaha macnaha badda lagu galo oo baxridu qaadanayso intaasay ka kooban tahay marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa dadkan hadda iskaashtooyinka la siiyey sideedda ah inay ka faa'iidaystaan nasiibba ilaahay u siiyey ayagaa hadda nasiib u helay sideedooda marka waxaan rabnaa sideedooda in alaabtaasi laga helo oo maaragtay oo hadhow markay ay qoladii hay-addii bixisay waa maqlayaan kalluumaysatada in alaabta hadhow loogu yimaado iyadoo sideeda ah Tunatoa shukrani kwa wizara ya Jubaland pamoja na Gasamial na WFB wageni wake wamekuja hapa leo kufanya hafla hii ya kuchuhurishia mitori isikashata nane, na kama unaona wale tumepokea vitu kama hizi na tumechukua muda mrefu kufanya haya seminar, na leo tuwashukuru wageni wote waliokuja hapa, waziri na timu yake na agasimia na wagasima kuxigeen wote tuko leo pamoja, tumepokea hizi zetu alhamdulillah. Tunatoa shukrani sana, tunawashukuru sana.
Dhankiisa mas'uul ka tirsan hay'adda WFP ayaa ka hadlay munaasabada ka soo qayb galno xafladan wareejinta lagu wareejinayo doomihii wasaaradda fishariga Jubbaland nagala shaqaysay si aan ugu macnaha kaalmayno iskaashatooyinka fishariga kismaayo targetka iyo dantaan kalen waxay ahayd in ay wax un food securityga iyo nutritionka ay ka qabato waan ognahay wax yar weeyo waxaan u mahadcelinaa wasiirka iyo tiimkiisa shaqada wanaagsaneed ay naga qabteen ayagoo wakti yar aan ay ahayd projectiga xilligiisa waxaan rajaynaynaa in wax ka badan ay qabsoomaan maadaama hadda doomihii iyo qalabkooda ay u dhow yihiin iskaashatada waxay la tahay wax un bay sablaya fiishka ee magaalada kusoo kordhin doonaan taasoo food securityga iyo nafaqadaradaba qayb ka qaadan doonto sidoo kale agaasimaha wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jubbaland maxamed axmed cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey qarashka guud ee barnaamijkan
maanta waxaan u joognaa mudane wasiir iyo tiimka ka socda iskaashatooyinka iyo hay-adda w f p iyo shaqaalaha wasaaradda maanta waxaan u joognaa inaan wareejino sideed doomood oo muddo ay wasaaraddu tababaradeeda soo bixinaysay ee kalluumaystada loogu talagalay waxaa ka faa'iidaysan doona sideed iskaashato sideeddaas iskaashato oo heli doona doomooyin cusub ee qalabkooda dhammaystiran insha allahu ilaa ay firinjeerada oo solar panel ah firinjeeradana waa diyaarsan yihiin motooradii iyo doomihina waa diyaarsan yihiin waxaan rajaynaynaa doomahan in laga faa'iidaysto wixii dheeraad oo faahfaahinna dee wasiirka baa nala joogo asagaa kalimateynka siin doonaa ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga maxamed cumar ayaa tilmaamay in tani tahay hordhac lagu xoojinayo kalluumaysatada waxaan maanta joognaa xeebtii calaley waxaan ku qaybinaynaa sideed doomood ay nagala shaqeeyeen hay-adda u n d b waxaan leeyahay hay-addu waa mahadsan tihiin run ahaantii cunada adduunka markii la yidhaahdo qayb weyn baan ka nahay kalluumaysatada waxaad moodaa inaad wax badan aad ka jifteen haddana waan idinka mahad celinaynaa maadaama aad shaqo yar oo waktigeeda aad u gaabnaa aan nagala shaqaysayn iskaashatooyinka kalluumaysiga jubbaland waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hal kelmadaa idin faraya waxaa idin leeyahay waa soo daahdeen laakiin ilaahay baa qadaray waktigaanayta inaad nala kulantaan oo ay naga caawisaan iskaashatooyinka sideed iskaashato sideeddaas iskaashato oo maanta halkan lagu guddoonsiiyey sideed doomood iyo matooradooda iyo qalabkooda oo midkii aadkaan ugu farxay oo ka mid yahay g b s-ka run ahaantii sidaan ognahay g b s-ka waa badbaadiyaha dadka badleyda ayuu lambarkow ka yahay haddii doonta iska dhaqaaqdo ay jihadu ka dhunto waa meesha keliyo maaragtay ay jihaynayso run ahaantii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad baa idinka mahad celinayaa geedkaaneetana waxa waaye g b s-kii